haddana kusoo laabmaynaa xaaladda dalalkan jaarkeenna ummadda soomaaliyeed baan kol ka odhanaynaa iyadana kelimad maxaa yeelay ka hadhi mayno oo intaa ay xaaladdaasi jirtaba in aan cala al aqal marka aan fursad helnaba inaan ka hadalno aan tusno in aan walaalnimadii halkii ay noo joogto hawsheenniina wixii karaankayga aan qabanayn waxaa muuqata bishaa soo socota ee december markay dhammaatay ayay ahayd sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii ee bisha janvier koob iyo sagaashankeygii ay soo gelaysay waxa ay dowladda soomaaliyeed ay duuntay kun laba kun iyo toban qolka aan gali doono annaguna bacda bil waxa weeyaan labaatan sano labaatan sanana waa umad waa muddo dheer wey waa cumri wey waa facdan wey waxaa qofkii berigaa dhashay maanta labaatan jir wey labaatankaas sannadood ayay ummaddaasi xarbigaa ku noosha dhibtaa ku noosha rafaadkaa ku noosha oo nin alla ninkii nidaamkii iska diiday dowladda marka ay xididada u rujiyeen haddana halkee laga ambaqaadaa wadahadal iyo isku tanaasul ayay ahaa waajibku xoog iyo qolo yaan ku baxaynaabay badhis yidhaahdeen dabkii way shideen sidii loo joojinayana way garani waayeen waxaa dee abuurmay in kii qabiil ku doonay kii xoolo ku doonay kii diin ku doonay intuba dhulkii afka ku jira intuba waxba way suuro gelin kari waayeen way way ka adkaan kari waayeen kuwii la dagaalamayay ama dadka ay doonayeen inay xakumaan ay xoogga ku xakumaan way kari waayeen maxaa tala ah dhowr talo annaguna qaar aan ka qayb gallayna way jireen laakiin halkiinbaa qoriga lagula sugayay marka waxaan leenahay dowladda iminka jirta ee dadku dadweynaha iyo mujtamaca duniduba uu ictiraafay hala siiyo gacan gacan hala siiyo halala shaqeeyo dadka wax sheeganaya ha sheegtaan kolka uu dhulku uu dhulkiisii ku soo noqdo ninka damaxaya ee doonaya talada doonaya ay dee wuxuu dhigan doorasho unbuu dhigan wixii dadweynaha kalsooni uu kaga helana uu ku bixin laakiin waa inaa lugaha loo taago horta oo dadku kala dambeeyanay joogsadaan wey ee ilaahay ka baqaan arrinta kale ee halkani jaarkeenna ka socotaan aada la socotaan iyadana mawqifkeenna inaan caddaynay baan u malaynaynaa yaman la doonayo in lagu midixaabiyo dabkii haddana lala galay ilaa sacuudi arabiya talada dowladda iyo dadweynaheega ka dhaxaysa inaa badda dab dab loo soo mariyo fitnadda lagu kiciyo ummadda muslimka ee carbeed dhexdeeda fitnad laga abuuro magacii la doona ha loo sheego laakiin dariska eritrea isagoo hawshiisaasi takhriibiga ah ee uu dabka iskugu dhiibayo dad islaana adduunyeynahu inuu qaraar ka qaadan doono waan rajaynaynaa goordhow goordhow maxaa yeelay baddan cas dad badan iyaa doonaya inay inay dhibaato geliyaan dhankana budhcadbadeedkii kolka uu ka soo weeraro dhankana haddii ay dab kale ka shidaan annagu reer jabuuti haddaan nahay dhibaato weyn baa noo iman doonta sidaa daraaddeed inaan inaan dowladda sacuudiga iyo dowladda yemanba inaan isgarab taagno ayaguna waddankooga inay ilaashadaan ayaa meesha taala walaalayaal waddankeennu iftiinka uu ka baxayaay waxa weeyaan kuu dadweynuhu leeyahay ilaahay fadligiisa ka bacdi waxa uu dadku ugu soo shumayaan waxa waxa weeyaan midnimadeenna wey waxa weeyaan dad wanaagsan oo dadka soo dhoweeya inaan nahay bee la arkaya dad dantooda qabsanaya inaan nahay baa la ogyahay dad shisheeyahana ixtiraam ku soo dhoweynaya inaan nahay baa la ogyahay dad islaamnimadooda ku adag inaan nahayna waa la ogyahay sidaa daraaddeed waxa aan leenahay annagu haddii uu ilaahay na siiye tarwad tarwadda uu na siiye dadkeenna weeye dhallinteenna weeye caqligeenna weeye diinteenna xaniifka ah weeye inaan dee midnimadeenna adkaysanno inaan horumar aan ku tallaabsanno in cilmiga aan siinno awlawiyadda aan siinno ama mudnaanta inaan siinno waxbarashada carruurteenna kolka waxa aan jecelnahay in aan sidii la iskugu soo dhowaan karo dadka la iskugu soo dhoweeyo in horumarku uu ka imanayo dadkeenna ka imanayo sida ay wax u bartaan sida ay shaqada u jeclaadaan sida ay naftooda u badbaadiyaan sida ay dadkooga ibtaalka daran leh u gacan qabanayaan kaa ubakh jooga ilaa ka looya caddo jooga dadku walaal weeyaan mid weeyaan midnimadaasina waa wax aanan marnaba aanan annagu in la farafareeyo aanan doonaynin waxaan jecelnahay dalkeennu inaan nabad ku waaro jamhuuriyaddeennu aan jecelnahay inay waarto ha noolaado shacbiga jabuuti dhammaantiisa dhallintiisu gaar ahaan ha noolaato haweenkiisu xoogga dalkeennu haweenka weeyaan ha noolaado والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته